barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin jimco ah siddeed iyo tobanka bisha janaayo sannadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahare cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan ku eegi doonno bilowgii fanka soomaalida iyo heerka uu soo maray marka fanka magaalada xooggiisu wakhtigaasuu bilaabmay wuxuuna ku bilaabmay def defkaasay tugi jireen defkii waxaa markii dambe ku soo biiray foorin saddexaadkii waxaa ku soo biiray kaban iyo durbaan sidaasuu ku bilaabmay
heesaha aan idinku talagalnayna waxaa ka mid ah gaarida baarida haween geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiisan jiray inta loo gobol dhigtaa dambaatii la qaadan jiray buurkii sida geed ma dharay gayaankii waa tahay axmed naaji waxaad uga bogan doontaan qaybaha barnaamijkan intaynu ku guda jirno ciyaarihii ayaan ka maqnayn iyo qodobo kale meesha balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida
madaxweyne donald trump ayaa khamiistii ka joojiyey afhayeenka aqalka wakiilada nancy belosi safar ay ku aadi lahayd dalalka afghanistan iyo beljum tallaabadaas oo loo arko mid sii hurinaysa dagaalka siyaasadeed ee ku qotoma xirneeshiyaha dowladda ee u dhexeeya aqalka cad iyo aqalka wakiilada warqad uu trump u diray afhayeenka aqalka wakiilada ayuu ugu diiday belosi iyo xubno ka tirsan kongareska inay adeegsadaan diyaarad uu leeyahay militariga oo ay u qaadan lahaayeen magaalada brussels qoraalkaas ayuu trump u diray belosi waxa uu ku yidhi iyadoo ay siddeed boqol oo kun oo qof oo shaqaale dowladeed ah aysan helin mushaarkooda waxaan hubaa inaadan igu raaci doonin inaad dib u dhigto kulankan xiriirka bulsho ah inaad baajisaan waa arrin habboon nancy belosi ayaa caasimada beljim kula kulmi lahayd xubno ka tirsan isbahaysiga nato halka ay afghanistan isku arki lahaayeen ciidanka maraykanka ee jooga halkaasi arrintan ayaa kusoo beegmaysa maalin kadib markii ay afhayeenka aqalka wakiilada nancy belosi ay ugu baaqday madaxweynaha inuu hakiyo khudbadda sanadlaha ah ee madaxweynayaasha maraykanka ay u jeediyaan qaranka madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa la sheegay in looyarkiisa uu u sheegay inuu been u sheego aqalka koongareeska hadalkiisii ahaa in uu hadaf ku doonayay inuu ka dhisto dabaqa la yiraahdo trump tower magaalada moscow ee dalka ruushka goor dambe oo khamiistii ah wakaalada wararka ee busved news ayaa si hoose oo dahsoon waxa ay shaaca uga qaaday in laba ka mida saraakiisha amniga dalkan maraykanka ay u noqdeen isha wararka ay ka heleen madaxweyne donald trump iyo kiisa michael cohen ujeedkooda iyo hadalka sidii uu madaxweynaha ugu sheegay inuu been u sheego aqalka koongareeska xubintaasi sidoo kale waxaa ayana ilaha wararka la helaya ay intaasi ku darayaan in cohen uu u sheegay waa la taliyaha madaxweynaha donald trump ee robert muller sidaasi si lamid ah inuu aqalka koongareeska been u sheego
halka warkaasi aad kala socoteen waa v o a washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama kusoo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimco ah aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee maantana waxaynu ku soo qaadan doonnaa suugaanta soomaalida gaar ahaan dhanka fanka iyo heesaha waxaana marti inoogu ah abwaan maxamuud cabdilaahi guuleed oo loo yaqaano abwaan geestiir kana mida abwaaniinta waaweyn ee soomaaliyeed ee hal abuurka leh abwaan geestiir kusoo dhowow barnaamijka sooyaalka dhaqanka
wariye haashim waan dhowahay aad baan idiin wada salaamay adiga iyo idaacadda v o a iyo barnaamijka maarta dhallinyaradaba abwaan waxaan doonaynaa inaan wax kaa weydiinno fanka soomaalidu wakhtiyadii hore sidii uu ahaan jiray sidaad adigu ku soo gaadhay iyo sidii lagaaga sheekeeyey intaba bismi illahi raxmaan raxiim waa si fiican weeyaan fanku horta dee intay soomaali jirtayba uu jiray mar wuxuu ahaa baadiyaha oo fanku dee wuxuu ku eekaa aroosyada iyo xafladaha iyo maaragtaan iyo dee ciidaha iyo wax noocaasa wakhtigaa dee marxalad buu lahaayo dadku dad xoogsataa bay ahaynoo wakhtiga la haleelo keliya ayaa dee laisugu iman jiray oo ciyaaraheenii dhaqanka la ciyaari jiray mar labaadkii magaaloonka ay bilaabmeenna waxa weeyaan wakhtigii dee ay qadiija balwe iyo cabdisilimo iyo ay bilaabeen bay ahayd marka fanka magaalada xooggiisu wakhtigaasuu bilaabmay wuxuuna ku bilaabmay def defkaasay tugi jireen oo maarataana jugujugujugujugujugujugujugac yidhaahda defkii waxaa markii dambe ku soo biiray foorin marlabaadkii saddexaadkii waxaa ku soo biiray kaban iyo durbaan sidaasuu ku bilaabmay dabadeed markaa waxa weeyaan fanka bilaabmay wuxuu ku bilaabmay godka la yidhaahdo balwo oo cabdisilimo uu bilaabay bay ahayd oo heesaan aad aragtee dee maaratan qaraamiga loo yaqaano dadkii yara imminka iyagu waxayba qaraami u yaqaanaan wixii iyaga ka horreeyey burburkii wixii ka horreeyey o dhanba qaraami bay wada yidhaahdaani heesaha qaraamiga oo heesaha godbalwada ah weeyaan dee qadiijabalwe haddii quruxdaada layga qarsho qadiijabalwe qacbaan oo dhan waxa weeyaan waa godbalwe weeyaan markaad luuq ahaan siday u qaadi jireen ee qaraamida ahayd dadkaynu dhegaysanaya markaynu u tilmaamayno
haddii quruxdaada layga qarsho bararabamam bararambam qadiijabalwoy qacbaan oo dhane qadii
taasi marka ay tahay godkii balwada ee ay ku bilaabmeen heesuhu halkaa markaad inooga sii wado maxaad ku biirin lahayd mudda intaas ugu socotay lagu qiyaasaya dhowr iyo toban sannadood kontonnadii iyo haddana waxaa bilaabmay halgankii iyo wax kalaa bilaabmay oo kooxaa bilaabmay oo maarata idaacadihii iyo wax in maarata hawlo maarata heesaha loo qabtaa bilaabantay isku geyn laakiin toddobaatankiibaa waxa bilaabmay isku geyntii fanka ururintii fanka marka koob iyo toddobaatankii ilaa labiyo toddobaatankii fanaaniintii laga soo ururiyey ciidamada oo abwaan leh oo jilaa leh oo maxaanku leh heesaa leh iyo kuwii hore reediyo hargeysa la odhanayey ama reediyo muqdisho la odhanayo oo laysku daray oo waaberi loo bixiyaba horta fanku ka hana qaaday fanka ugu weyni halkaasay ka bilaabmeen ruwaayadihii iyo maaratan ugu caansanaa iyo heesihii dee iyo jilaayadii iyo wixii ugu wanaagsanay halkaasay ka bilaabmeen marka fankaasi wuxuu ku dhisnaa heesaha imkaan kuu sheegayo hore qaraamigu qol baa la wada fadhiyaa waa maarataanay durbaankii iyo kabankii iyo alaabtii ay taallo ninba afar erey buu soo tuurayaa oo heesaha hore qof lagu sheegi karaa ma jiro maanta hebel baa heeskaa sameeye lagu odhanayo ninba afar laba erey buu soo tuuraya ku kalena laba erey buu soo tuuraya ku kale saddex buu soo tuuraya haddana laxankibaasaa loo tuurtuurayaa wax macaan bay noqonayeen dabadeedna dad isku ogol bay ahaayeen inay hees macaanun uu meesha ka samaysmo ee laakiin anaa sameeyadanaa meesha ka maqnayd iminka maarata lagu xiiqsan yahay saasuu heeskii hees macaan ku noqonayo laxan fiican iyo midho wanaagsan leh marka loo soo gudbay waaberi iyo dowladnimadii iyo fankii oo dhismayna waxa la samaynayey oo ku soo gaadhay anigaygani toddobiyo siddeetankii bal inta aan aynaan gudagelin halka adigu aad ku soo gaadhay kooxihii fanka ee soomaaliyeed waxaynu maqalnaa heesahaasi waa qaraami iyo waa qaaci oo loogu kala sheego bilowgii dhanka fanka ee heesaha markaad kuwa noo sii sharaxdo siday kala ahaayeen
horta qaaci haddaad maqasho waxa weeyaan macnaa fadhi baa lagu qabtay weey oo marka layska qayilayo ee de layska maarataanayar dee frustrathinka layska saarayo ayaa durbaankii iyo kabankii iyo fanaantii heesa yar iyo rikoorkii yaroo halka barta kow yaalla heesaha la qabtee kabanka ah ayaa la idhahdaa qaaci ayaa la idhahdaa qaraamina macnaha waa wakti horaa la qabtay bay ka dhigan taho waa heesaha hore godbalwada ah weeyaan ama godwalwulaha ah weeyaan oo iyaga laftigood dee qaraama kabanka iyo iyo u badnaa uun maxaa ku dhahdaa iyo dee durbaanka u badnaa laakiin heesihii kale dee markii dambe waxay noqotay ruwaad iyo tiyaatar in la sameeyo oo maaragtay wax la jila bay u noqotay dee u gudubtay
qaaciga iyo qaraamigu midna aad ku tilmaantay inay qaybtii hore ahayd midna qaybtii dambe ay ahayd ee ka dambaysay qaraamiga oo qaacigiiya habdhacoog isuu noqonaya way dee kala bedelayiin habdhacoodii oo godkan wuu kala bedelayaa oo dee godkani laxan cusub buu keensanayaa dee godbalwo waxa weeyaan waa xarafka laba dhaco weeyaan marka laaxiyadii aan kugu qaaday oo kale iyo kuwo badan oo kale iminka haddaad maqasho maaratan aroor haddaad maqasho xaafooni haddaad maqasho maxaa ku dhahay waxaa qaraami lagu sheegay heesaha hore oo dhan waa isku halgodo midhihii lagu qaaday codkii hore ka dambana wuu galayaa toos buu u galayaa laakiin kuwa kale isma gudgalayaan oo hees walba god gaaruu leeyahay haddii xitaa isku god ay qaar noqdaanna waxa kala duwaya maxaa ku dhahay jawaabaha iyo waxan cusub imka loo sameeyey marka music iyo kaban bay horta ku kala iyo god labadaasaa kala duwaya godkii iyo music iyo kaban bay kala yihiin oo mar kaban baa lagu tumay marna music dhammaystiranoo sad ah oo koob iyo toban shay markay ugu yaryihiin lagu tumay marna dee kaban iyo waxa lagu tumayaa durbaan marka wakhtiyada dadka dee markuu afartanka dhaafo kabankaasaa u wanaagsan baan u malaynaya oo de u yar buuq yar oo aad loo dhegaystaa inta dhallinyarnimada de la tabaqsanyana miisiga xooga badan baa la dhegaystaa isbarbardhig markaad ku samayso habdhacoogaasi siday noqonayaan iyagu
isbarbardhig marka horta lagu sameeyo horta waxba wixii horey ka wanaagsan yihiin iminka heesaha hore ee maaragtaanay ay cabdisilmo iyo soo bilaabeen ee markii dambena ilaa reediyo hargeysa soo gaadhay waxay ka wanaagsan yihiin horta kuwii dambe murti ahaan inkastoy fiican yihiin kuwa dambi laakiin xagga kabanka iyo laxanka laxankaa horta waxa dhadhanka keenay waa naaxiyadda naaxiyadda kuwaasaa ku fiicnaa haddana waxaad odhanaysaa dee fankii dambe ee ruwaydaha iyo lahaana dee naaxiyad cusub oo fiican inkastay lahaayeen miisig fiicanoo yaroo khafiifa oo wanaagsanna la tumayey haddana dadku markay waayeelka iyo waxay aad u xiiseeyaan qaraamigii hore oo dee dad maaratay taantiio aad u cod wanaagsanna ay qaadi jireen oo dee kuwa marka dambana qaarkood ay kaba soo qayb galeen dee sida maadeeq iyo maaragtay magool iyo hibe maxamed iyo fanaaniin badan oo de maaragtay saantii dalaysmka dhimatay iyo fanaaniin badan oo dee waxaa hore ka soo qayb galay ayaa tii dambana ka soo qayb galay bashiir xadiya baa ka mid ahaa ninka dee maarataanay kabanka ragga tubi jiray ee qaraamiga aad ugu dheeraaday ee halkaa ka soo bilaabay oo dee maaratay fanaan aad u da'weynahoo maarataan raggaa aad u soo bilaabayna ahaa mid ka mid a qaaciga marka lagu luqaynayo noocii loo qaadi jiray noo tilmaan horta dee qaaci heesaha horena waa lagu qaadi karaa kuwan dambe kuwan iminka xitaa waa lagu qaadi karaa oo qaaci waa hees fadhi lagu qabtay uun waqti dadka iska qayilaya macnaha dee la qabtay oo kaban iyo durbaanuun la weeyaan ma aha markaa waxa weeyaan dee cod cod kasta ha lagu qaadee marna waa miisiguun marna waa kaban intaa may ku kala may ku kala duwan yihiin dee fanaaniin badan oo maaratan heesahoodii iyaga oo miisi ku tumay haddana ku tumay qaacina way badan yihiin oo way jiraan oo xasan aadan baa ka mid oo hiibe maxamed baa ka mid oo khatar daahir baa iminka weliba aad loo dhagaysto yaa ka mid oo dee heesaha anigu weliba dee maaratan fanaaniintan oo aan ugu jeclay ka mid ah wilbaani wadi adiguna waraabayayo haysa siinin weeraha waa dhegaystaan maalinaya dee dee mar iyadoo miisigay baxdaa mar iyadoo kabana ayaa la dhegaystaa marka markay kabanka tana waa qaaci de markay musica tahayna de waa hees caado idaacadaha ka baxa weyaan labada way ka bixi karaan laakiin de music iyo waxay kala yihiin un kaban iyo durbaan markaynu u soo gudubno markay abuurmeen kooxyihii fanka ee kala duwanaa markay kooxahaas yimaadeen maxay soo kordhiyeen horta fankii soomaaliyeed oo adduunyada iyo caalamkaba gaadhay bay soo kordhiyeenoo dee waxa weeyaan qaybo fara badan bay lahayen oo fanka roordhes bay lahaayeen oo maarataanay adduunka oo dhan soo mara oo tartanka ka qayb gala oo inta badan soomaaliya ay soo qaadi jirtay iftin oo kale de xagga waxbarashada iyaduna ay ahayd oo barnaamijyada waxbarashada iyo iyo aad maarata iyana ugu shaqo lahaayeen laakiin fanka iyo ilaalintiisa iyo socodsiintiisa iyo dhaqankiisa waxan kooxda ugu badani waxay ahayd de kooxda maxaan ku dhahay dee hore een la odhan jiray maarata waa beri een horseed iyona waxa weeyaan wacyigelinta maaragtay dadka bulshada iyo waxay iyaguna u badnaayeen iyo wadaniyadda iyo waxaas iyaguna u badnaayeen een horta dee kooxo halkaa berigaa ay gaadheen mooyaan in la gaari doone een fanku dee horta meel sare oo heer sare ah buu gaadhay een waxaan odhan karnaa aad bay de horta meel fiican u gaadheen meeshii dee waqti la gaari doona allahu yaclam abwaan maxamed cabdilaahi guuleed maadaama adigu aad ka mid ahayd raggii soo gaadhay kooxaha sifanka oo dhisan maxaad ku xusuusan kartaa wallaahi waxaan ku xusuusanayaa waxyaabaha iminka meesha ka baxaya tabaya waxaa ka mid ah n abwaanku markuu ruwaayad sameeyo ama hees sameeyo intuu soo sameeyo uun iskamu maarataani qof iskagamuu dhiibi jirine si loo jasuureeyo fanaaniinta iyo abwaanadu soo dhex dhigayey waa laga eegayey dabeedna wixii ka qaldan baa laga toosinayey ruwaayaduna saas oo kale abwaanku markuu silsiladda soo sameeyo heesahana uu soo sameeyo wuxuu dhex keenayay abwaanada abwaanadaa kala wareegayey iyagaa silsiladda baarbaar u eegaya noo akhri bay odhanayeen baarkaasi muxuu yahay see loo matelayaa muxuu u jeedaa maxaguu u socdaa marka lala fahmo ayaa wax lagu darayay waxna laga reebayey ma odhan karayn abwaanku maxaad waxaygii uga reebteen maxaad waxaygii sidaan u tidhaahdeen ma odhan karaynin iyaguna may odhanayn waxbaan kuugu darnay iyo waxbaan ku siinay toona markaa marka wixii oo la qurxiyey heese iyo ruwaayadba qoloftii laga jiray ayaa haddana laxanka loo gudbinayey laxmaystayaashu waxa weeyaan markay soo sameeyaan laxanka iyaguna waxay dhex keenayeen fanaaniintii halkaasuu intuu kabanka qabsaduu laxankii qaadayay heeskii uu soo sameeyey haddii uu dhadhan yeelan waayo ku noqaa la odhanayay dabeedna uu ku noqonayay ilaa uu keeno laxan maxaan ku dhahay dee dadku ay dhegaysan karaan lagama ogolayn wixii oo saa loo soo qurxiyey oo loo soo nadaamiyey ayaama horta masraxa la keenayey intaa waxa dheerayd fanaanka inuu fanaanka ka horeeyo ku tababarto akhlaaqiyan sida uu fanka u dhigayo sida uu masraxa u tegayo waayo iminka waxaad arkaysaa fanaaniin heesaya oo isleh waan heesaynaayo annagaaba dadka ugu sarrayna oo gacmahoodu meel ka dee madnuucaba in la saaraba ku haya mayane intay surwaal xidhaan si kalaba maaratan u socda mayane maaratan actionka u horreeya qofka soo jega horta waa inuu qof u eekaado farriin gudbinaya marka dadkaasi waxay ahayd dad garanaya waxaanay sidaan ay dadka u dhigayaan inuu farriin yahay bulshada loo sheegayo markay bulshada u sheegayaanna iyagu inay qumanaadaan horta oo iyaguna toosnaadaan oo lagaga daydana garanaya ayay ahaayeen waxyaabaha tabayada waxaa ka mid a qaabkay wax u jilayeen qaabkay u heesayeen qaabkay isku ogolaayeen siday u abaabulaayeen siday wax iskugu sheegayeen sidayna isku qoonsan jirin waxyaaba badan baan tabaynaa waxyaabahaasi aad xasuusato ee aad tilmaantay iyo wakhtiga maanta lagu jiro farqiga udhexeeya muxuu horta haddii cod la yidhaahdo waa laga yaabaa inaa dhowr qof ay soo bixi lahaayeen oo cod wanaagsan aanu intaan aqaano kasta oo lambar wanka maaratan da'da iminka heesaysaa marka la yidhahdo ay yurugeeyo ay koobka sidato ay koobka tahay fanaanin kale oo ku xigto oo heesi karta waa la heli karaa laakiin waxaa jira habdhaqankii fanka maqan iminka habdhaqankii fanka ayaa maqan sababtoo ah waxa weeyaan fanaanku itixaam baa laga qaadi jiro koox dee konton qofa oo muusikii iyo abwaankiina iyo tubistii iyo wax walba haysta ayaa dee uu dhex imanayey dabeedna maxaa tahay heesaa baan ahay haye maxaad xafisan tahay heeskaa misisano ma u xafideen haa waan haynaa sii daayaa loodhanayo dadkao dhan baa dhegaysan jiray markuu heeskaasi hadduu qofkii lambar wan noqdo oo qofkii loo baahnaa uu noqdo fanaanintii ka weyneyd ayaa de lagu dhex darayay wax looma isla markaaba hees looma dhiibayne si u barta akhlaaqaadka iyo siday fanaaninta ka waaweyn wax u jilayaan siday u sheekaysanayaan siday u ilaalinayaan anshaxa siday dadka maarata shacabka iskaga ilaalinaya waayo fanaaninta hore ma dhacayn laba fanaan oo wada hadlaya inay dad shicibina dhex joogaan oy maqlaanba oo weligaa dhagahaagumay maqlayn hebel iyo heblaayaa ku wada hadlaya suuqa ama heblaayiyo heblaayaa isku booday oo suuqa ku dagaalamayay lama maqli jirin xataa dadka la majlis may ahaan jirin inta badan waa la marti qaadi jiray martiqaadka intay ka qayb galaan oo ay la soo yar fadhiyaan laba saacadood labadaa saacadoodna si asluubla ula yar joogaan hadday heesaya wax uga yar qacsiyaan uga yar qacsiyaan bay iska soo noqonayeen majlisyadooda iska imanayeen hadday isdilayaan iyo hadday heshiinayaanba waxay u gaaray ahayd sirtooda way urursanayd dee dad dheemanay ahayn markaasoo la raadinayo oo maaragtaan shacabku dawlan farax ka hayni bay ahayd maanta dee waxaan weeyaan fanaanad meel kasta ha joogta xataa youtubeka ad arkaysa ayagoo iscaayaya imsaadga waxaad maray idinkaa ka markhaatiya hiblaayo hiblaayo iscaayaya hiblaayo hebeloo iscaayaya hebel iyo hebeloo isku tirinaya anshax faneed maaha qofkaasi mana meteli karo maarataanay maarata risaaladii fankana ma gudbin karo mana meteli karo fan see lagu soo celin karaa habdhaqankii fankaa hore ee aad ka sheekaysay iyo asluubta iyo dhaqanka u lahaa iyo horumarintiisaba looguna soo celin lahaa habdhaqankaa suuban horta fanku haashimow kama maaranno caalamku ummad kastaaba fan bay leedahay burburkii soomaaliyeed markuu dhacay weerar badan baa lagu soo qaaday fanka iyo heesahaba aad baa loo dacaydeeyey waxaanu aad uga xunnahay markii fankeennii la baabi'iyey ee digada laga dhigay halkii fankeennu ka baxay waxa soo galay dhaqanno shisheeye filimo imika la turjumo oo maarata dhaqanka iyo akhlaaqda midaan u wanaagsanan baa wadanka lagu qabtaayo maarata laga sii daayo caruurta iyo dumarku daawadaan halkaan waxaan isleey waxay ka daawan kari lahaayeen haddii ruwaadaheenni iyo filimada la filimeeyo dee dhaqankii soomaaliyeed iyo maxaanku dhahday saan u soo noolaan jirna iyo diinteenna iyo maarataana dhaqankeenna wanaagsan oo lagu saleeyey ayaa loo samayn lahaa laakiin wareerka inagu dhacay bay noqotay inaan fankeennina lala dagaalamo ku ajaanib la dhiirigeliyo barobamakaasi uu jiraa kuwa fanka weeraraya kuwa iyaguna wadada u fura oo si qaldan iyaguna ugu dhaqmaya fankiina way jiraan waxayoo dhan baa isbiirbiirsay laakiin waxa soo celin kara waxaan isleeahay oon haashimo ku soo gabagabaynayaa dowlad baa soo celin karta ilaahay maamulada iyo dowladaha dhulkeenna ka jira ha u soo jeediyo hana tuso inuu fanku yahay tiirdhaxaadka dhaqanka iyo nolosha inaanay ka maarmayn ummad iyo dowladtoon inaanay ka maarmaynin markaa dowladihiibaa ka sii jeedee markay dowladu u soo jeestaan inay dhisaan ay ku talagalaan fanku wax badan buu qaban karaa markaa ilaahay dowladaha noo soo jeedin intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maanta aynu ku soo qaadannay sooyaalkii dhaqanka ee fanka iyo suugaanta soomaalida waxaana inoogu marti ahaa abwaan maxamuud cabdilaahi guuleed oo loo yaqaano abwaan geestiir oo ka mid ah abwaanada waaweyn ee soomaaliyeed waxaanu barnaamijku maanta idinkaga imanayey magaalada boorama ee gobolka awdal anigoo ah hashim sheekh cumar good ayaana idiin soo diyaariyey tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo
waa hagaag barnaamijkaasi boorama uu kusoo diyaariyey haashim sheekh cumar goodna intaas aan kaga gudubno markana bal dhinacii ciyaaraha qodobadii iyo wararkii ugu waaweynaa kuwooda xiisaha lahaa nuur xasan nuur bukhaari ayaa isha ku haya nuur
mahadsan zahar kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku horeyno xulka kubadda cagta dalka qatar ayaa waxa uu ka badiyey xulka kubadda cagta sacuudiga ciyaar ka tirsaneyd koobka qaramada aasiya waxaana uu ahaa kulanka ugu horreeyey oo dhex mara labadani waddan tan iyo markii ay dalalka carabta uu horboodayo sacuudiga ay go'doomiyeen dalka qatar bishii juun ee kii ciyaartan oo ka dhacday magaalada abudabi ee caasimadda dalka imaaraadka carabta ayaa waxa ay ahayd kulan go'aan ka gaari lahaa ciddii ku soo bixi lahayd kaalinta koowaad gruubka e oo ay ka wada tirsan yihiin ama ay ka wada tirsanaayeen labadani xul labada gool oo ay qatar ku badisay waxaa u dhaliyey ciyaaryahan almucis cali oo goolka koowaadna ka toogtay meel waxyar u jirta dilinta ganaaxa halka goolka kalena uu ahaa mid uu ku dhaliyey madaxa waxaana xulka kubadda cagta qatar uu sidaas ugu soo baxay kaalinta koowaad ee gruubka e halka sacuudigana uu ku soo baxay kaalinta labaad qatar waxa ay ciyaartii furitaanka gruubkay laba gool iyo eber uga badisay xulka lubnaan halka ciyaartii kalena ay lix gool iyo eber ku xaqday kooxda qaranka ee kuuriyada waqooyi hadda waxa ay arki doonaan xulka kubadda cagta ee ciraaq ciyaarta wareega lix iyo tobanka halka sacuudigana uu la dheeli doono kooxda qaranka ee jabaan ciyaarihii kale ee dhacay ee koobka qaramada aasiya gruubka f kooxda qaranka jabaan waxay laba gool iyo gool kaga badisay usbekistan cumaanna waxay saddex gool iyo gool ku qabatay xulka qaranka ee turkmenistan xulka kubadda cagta ee lubnaan afar gool iyo gool ayuu kaga badiyey xulka qaranka ee waqooyiga kuuriya waxaana uu sidaas ugu soo baxay kaalinta saddexaad inkasta uu ka haray tartanka ciyaaraha sbain haddii aan fiirino kooxda barcelona ayaa u gudubtay wareega sideedda ee koobka dal rey kadib markii ay saddex gool iyo eber uga badisay kooxda levente laba ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey ciyaaryahan cusmaane dambele hase yeeshee waxaa laga yaabaa in kooxda levente ay dacwad u gudbiso xiriirka kubadda cagta ee sbain kadib markii ay ku eedeeyeen in barcelona ay dheelsiisay ciyaaryahan aanan sharci ahayn ciyaartii hore ama is-aragii hore oo ay levente badisay ciyaarihii kale ee isla tartankaasi kooxda kubadda cagta sbanyool ayaa iyana u gudubtay wareegga xiga ee tartanka markii ay saddex gool iyo gool uga badisay via real sidoo kale real betis ayaa gudubtay oo u gudubtay wareega xiga markii ay laba gool iyo laba gool ay isla dhaafi waayeen kooxda real sociedad hase yeeshee ay farqiga goolasha uga soo baxday dhegeystayaal wararka ciyaaraha waa naga inta
waa tahay aad buu u mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari markan ah ciyaariya haddaan ka gudubno bal dhinacii heesaha gaarida haween iyo axmed naaji
gaarida baarida haween gaarida baarida haween geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiisan jiray inta loo gubul dhigtaa dambaatii la qaadan jiray guurkii sida geed madharay gayaankii miyuu bablamay gabdhihii waxay leeyihiin allah gabdhihii waxay leeyihiin raggii gododlay noqdeen allah raggii gododlay noqdeen iyagaa goobka xunna dhigay iyagaa goobka xunna dhigay galabtii walba waa aroos galbisna uuma baahaneen gabdhee shimbir bay tuntaan guurkii sida geed madharay gayaankii miyuu ballamay gabdhihii waxay leeyihiin alla gabdhihii waxay leeyihiin geniyo lacag baan rabnaa alla geniyo lacag baan rabnaa gacmaha kaan suri lahayn luqunta kaan gashan lahayn alla gacmaha kaan suri lahayn luqunta kaan gashan lahayn guntii heestaasi macaan ee fanaanka axmed naaji ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo tan iyo kulan dambe aniga sahar waxaan leenahay sidaa i nabadgelyo